tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barkle iyo barnaamijkii faqda daawurarka inta badan barnaamij maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo muddooyinkanba barnaamijkan waxaan kaga hadlaynay xaaladda taagan ee cudurka safamareyka ee covid nteen kaasoo dunida oo dhan kala xiray saameynna ku yeeshay dad badan oo soomaaliyeed ayaa xanuunkaasi la jiifa maadaama dalka uu ku faafay cudurka covid nteen meelaha uu saameeyena waxaa ugu weyn magaalada muqdisho oo halka ay ku nool yihiin muwaadiniinta ugu badan reeriyo muqdishona wuxuu xoogga saaray sidii dadka soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa xog badanna ay uga heli lahaayeen cudurka safareynka ah ee covid nteen barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa haddii allah awoodda lo nagu simo xaaladihii ugu dambeeyey iyo halka uu marayo iyo sida dadka soomaaliyeed ay uga hortegi karaan qadka waxaa ku jira doctor yaasiin maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka shaqaynayay cudurkan ama wacyigelinta qaybta ka ahaa ee doctor kusoo dhawow barnaamijka
waa dhowaa yasiin axmed nuur aye yaasiin axmed nuur ee bal waxaad doctor nala wadaagtaa xaaladihii ugu dambeeyey
wallahi xaaladaha adeer gacdi nuurinta maxaa la yihaahaa inta la hayo waa inta isbitaalka tagtay ama cudurka inta iskaga shakisay la fiiriyey ama Kii inta kale- ayagoo sariir ah oo aada u badan isbitaalka la geeyo oo la seexiyey laakiin guud ahaan magaalada faaskiisa sida uu yahay wax badan oo laga haya ma jiraan balse la iskuma hayo cudurkaani inuu aad aad aad ugu faafay magaalada muqdisho ugu faafay inta la sheegayo toban ujibaarkeed inay jiraana macquul waaye ilaahay hanoo yasiro cudurka waxaa weeye dadka fahamkii wuu yar yahay oo dadka wuxuu u qabanayaa sidii hergabka kale u qabanaya hadduu kadoodiyahoo kale ahaan lahaayo calaamado aysan aqoonin ay arki lahaayeen waxbay ahaan lahayd laakiin calaamadihiisa kuwa hergabka u eg ilaa qofka ay leefta ay ku casuunto ma raadinayo xataa maxaa la yidhaahaa inuu inuu inuu dhaktar iyo u taga iyo ma raadinayo marka qiyaasta minimal waayo aaday u yar tahay inta la sheegay in ka badan oo aada uga badan sanjibaar ka badan wou jira inta la og hadda ilaa iyo kun iyo saddex boqolaa lasii cacaageenayay shalay marka waxaan isleeyahay saddex iyo toban kun labaatan kun inuu gaarayo dadka xamar maanta cudurkaasi la jiisi karo
tirada intaa la eg inuu dadka ee, ku faafi karo
hadduusan gaarinba hadduusan marwaa gaarinba cudurka maaha wax iska taagan ma aha ma aha inta martiina laga sheegayo ke- keliya ma aha inta banaanka lagu arkayo oo diidan inay isbaaraana waxaa waaye eh, ciidaasi ka badan yihiin sahalka lagu kala qaadayo cudurkana in tirada intaas ay aada uga badan tahay waxay ka dhigaysaa wax aada macquul u ah
ee calaamadaha cudurkan ee la sheegay ee dhakhaatiirtu ay sheegeen lagu garan karo dad badan waxaa jira aan calaamadihii lahayn oo qaarkood ku leeyihin waa aan iskaga shakisannaa cudurka dad badan waxay ku leeyihin hargebkii baan qabnaa maxaa lagu kala garan karaa marka
absolutely adeer absolutely waxaa waaye qaar aaba calaamad yeelanayninba cudurkiina oo ku dhacaya aysan waxba kasoo baxaynin Eh, laakiin calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa weeye maxaa la yidhaahaa ii sheeg waa qadno joogto ah eh, waa waa qufac qalaa noqon karaa ama xad yeelan karo waxaa weeyaan maxaa la yidhahaa urka oo kaa tago dhadhanka oo kaa tago waxaa weeyaan neefta oo xoogaa ku qabata oo cariiri kugu noqoto oo aalaaba markii meeshaasi oo gaaro waxaa moodaa cudurka inuu laba nooc uu kala yahay ama saddex nooc kala yahay qof iska asymptomatic oon calaamadba lahayn oo cudurka inta ku dhacay haddana saas uga gudbo ee sida cuduro badan ba aan ku aragno qof maxaa la yidhaahaa sida hergal camal u qabanayo intaasi oo ay uga eg tahay iyo qof oo pneumonia gaarayo sanbalka oo gaarayo aalaabana kuwa la arko isbitaalka la seexiyay waa kuwa pneumonia qaba laakiin inta kale magaalada ay kula joogeen maxaa la yidhaahaa cudurkan oo ku dhacay ama uu ka baxay ama calaamado khafiifa leeyahay wayna gudbin karaa waa cudur ay gudbin karaa
e haddaan kala qaadno e saddexdaa u qeybiso oo kale aan u kala qaadno oo tusaale dadka hargab ahaan oo ugu dhaco kale saameyn intee leeg buu iyaga ku yeelan karaa intee in leeg bay iyagu see gudbin karaan
dadka oo inta ku dhaco aan calaamada aan lahayn way gudbinayaan cudurkada dadkaasi cudurka cudurka way gudbinayaan sida qofka la jiifo oo buko ay u gudbinayaan weliba kaba sii daranba maxaa yeelay calaamadna ma laha meela buuna tegayaa meela buuna istaagayaa midka la buko sanbabka uu ka gaaro waaba nin dhul jiifada oo in uu gudbiyaaba way yaraanaysaa waxa u tagta maahane laakiin qofka kula wareegaya dhaqankeena waa taqaanaa yaru gacli albaabkaad ka baxaysaa bakaarahaad iska tegaysa imisa qofoodaa bakaaraha isku dhacaysaan meelo kale maraa ma lahayn daawashada iyo qufaca iyo waxaa idin waa wax lagu kala qaadayo marka qofka aan calaamada aan lahayna oo sii diranba saadis waay ay muhim u tahay baaritaan tiro badan oo dalka ah in la sameeyo e doctor qadka e ku jir dhinaca kale e, waxaa nagu soo biray e, doctor faatax oo ka mid ah e, dhakhaatiirta ka shaqaynaysay e, ololahan wacyigelinta cudurka covid 19 e, doctor faatax barnaamijka kusoo dhawow e, haddaad nala socotay bal xaaladihii ugu dambeeyey ogaalkaaga dhankaaga
anigo aadaad u mahadsan tahay radio muqdisho wacyigelintiina waa kaga mahad celinaynaa cudurka runtii saameyntiisu way iska jirtaa dadkuna wacyi badan ma ma ka qabaan oo inta badan waxaad arkaysaa inaysan ay ku baraarugsanayn waayo cudurka inta badan dadku waxay isla dhex marayaan in uu taabtay hergeb islamar ahaantaasina hergebkii dabadiis uu urkii iyo waxyaalahaas ay ka tageen marka inta la jeerto ama inta la iclaamiyey waxaan isleeyahay inay ka badan tahay inta la socoto because cudurka symptomatickiisaa badan dadka symptomska uusan inta badan kula ku yeelanin dadka inta badan uu soo rito ama saameynta ugu badan uu geystana waa dadka cudurada kala qabo marka inta yarta uu runtii uu soo ritay waxaa isle waxaa ka badan inta kale inta immunitigooda iyo difaacyadooda iyo cuduro kale aan qabin ee magaalada intuu ku dhacay ee gaarsiinayso inta cudurada kala qabto
marka sidee aada aaminsantahay in looga hortagi karo cudurkan
aadaad umahadsan tahay waxaa qayb ka ah habkan hadda adinka aad aada u sameynaysaan wacyigelinta oo kalento kahortagii qayb ka tahay in runtii barnaamijyo kuwan ka badan ama ka ballaaran in la sameeyo isbitaalada barefadka runtii laftirkooda ay rool ku yeeshaan oo adiga natiijo wadajir oo jadwal inta la wada sameeyo isbitaalada public iyo barefadkii iyo wasaaradii in inta la wada fariisto runtii hal hal hal hal hal waji lagu wajaho waa qaybsado systemka qaabka uu noqonayo mid fariimeed mid ficileed mid t v mid idaacad intaba
e waa gartay e labadiina waxay tihiin dhakhaatiir ka shaqeeya ee arrimaha caafimaadka ama xoog badan ka haya ee habka soomaalida cudurada faafa iskugu gudbin karto maadaama soomaalidu ay yihiin dadan xuduudo kala lahayn oo isku socda inta badan ay yihiin dunidana cudurkan uu aafeeyey fahamka dadka soomaaliyeed marka aad fiiriseen ee natiijadan noocay kasoo bixi kartaa yaasiin waa mahadsan tahay natiijada waxa cudurka badinayaba waxaa qayb ka ah fahamka ummadda soomaaliyeed waayo caasimado intaasoo milyan oo qof ay ku noolaayeen ayaa markaad fiirisa waxaad u malaynaysaa inay tahay baadiyo oo qof nuucsanaya baadan arkaynin ilaa aada is dhahdo magaalada ma laga guuray mise waxay ku jirtaa in amaanba la deganaynba annaga waxaad arkaysaa saddex milyan iyo bara lagu sheegay caasimadeena samha waa laga dareemayaa oo xarumihii waxbarashadii iyo socodkii iyo wixii dhamaa way yaraadeen laakiin weli waxaad umalaysaa inay sidii ay tahay fahamka dadkana weli iska yeriyaa masaajida qaar waxaad arkaysaa in dadkii dadka ha kala sikadaan markii dukanayn oo kale in la yiri laakiin aysa ayaga weli aysa dheg jala qusiinin oo sidii caadiga ay isugu dhagaayaan dadka isu gacan qaadayaan transactionkii lacagta markii la kala qaadanayo kaleenta aanan hab bilofisi iyo xol isticmaalaynin waayo waxaa la aaminsan yahay lacagaha waxyaaba lagu kala qaadi karo ugu badan inay tahay sababtoo qofka qaba meesha wixii uu soo taabto qofka kale wuu gaarsiin karaa marka fahamka bulshada oo liita aawadeed ayaan isleeyahay cudurka inta saameynta uu noo geystay in ay qayb ka tahay waayo dadkeenu dad saas u tiro badan ma aha waa la xakameyn karaa haddii loogu talagalo oo ay bulshadu fahamto laakiin ma aysan fahmin bulshadu waayo waxaad arkaysaa caasimadaha kale say u haawanayaan iyo taayada muqdisho wax isbedel ha jira laakiin si- isbedel saas u weyn ma jiro because of dadku waa lugeynayaan gawaarida homeydi waxaad arkaysaa lagu raacayo labaatan qof baabuurkii oo dhinacyada ay ka haystaan toban qof wax kasii badan marka dadkii iska dhaafee kuwii isgarab fadhiya kuwa baabuurka daaqadaad aragtay yar yarta ah ay dad tiro badan ku qabsanayaan saameyn inteeleg ama si hab inteeleg ay isugu gudbin karaan cudurkii marka wacyiga bulshada ama fahamka bulshada inuu aada u liito waxay badinaysaa saameynta iyo khatarta cudurka oo weliba bulshadeena qaarkood ay aaminsan yihiin inuusan cudurkaba wadanka uusan soo gaarin oo iska mashruuc ay tahay
faatax hadna halo
halo Hello.
isla su-aashii aan doctor yaasiin weydiiyey oo kale haddii dadka soomaaliyeed sidaan ay usii wada noolaadaan oo aysan jirin macnaha in si dhab ay u qaataan cudurka inuu ku faafay dalka uu jiro ama ay isu gudbin karaan oo salaantii iyo martiqaadkii iyo casuumadii iyo sumaanshihii uu sidan sii ahaado natiijo noocee ka dhalan karta
natiijada ka dhaawamaysa waa cudurka inuu aada u faafo cudurka inuu boqolkiiba lixdan boqolkiiba toddobaatan dadka soomaaliyeed oo gaaro oo taa nafteeda eh, hadda cudurka sida uu dadka u dilayo eh, wax saas usii badan maaha influenzada kama badno runtii Eh, balse markaas waxaa la gaari lahay in dadkii dad talaalan oo kale wada noqdaan cudurkiina transmissionkiisa uu yiraado laakiin waxay tahay dhibka wuxuu yahay halkaas si lagu gaaro imisa kaa dhimatay kaas waaya dhibaatada dadkii lama fiirsan karo dadki way dhimanayaan dadki in la daaweeyo waayo Een hadduu gobolada uu sii gaaro amkaaniyaadka irar qaar waxa mar yaala ma yaalaan marka ummadda waxaa sugaysa juhdi weyn aa sugaysa arrinkana ma aha arrin wasaaradda caafimaad keliya ay ku filnaan karto ama dowladda ay ku filnaan karto arrin in loo wada guntada ah waayo oo qof walba inta xag iska saaro uu qof walba ka hadlo cudurkan gudbintiisa iyo qof walba oo isdhooro ma aha sida hadda meelaha ku socda dadka ayagoo afka u xiranaya haddana intay isa salaamaan hab isa siinayaan waxyaabaha dhaqankeena sahlayaba cudurka inuu nagu sii faafo haddii dhaqankeena aanan bedelin cudurka waxaa waaye woona woona diloonaya runtii muddo intaan ka dheerna wuu nala joogaya halkaana uma eka mid laba bil iyo saddex bil iyo ku ekaanayo Eh.
waxay ila tahay aniga ilaa iyo laba sano inuu nala sii joogi doono ilaa labadaas sano nala joogana dad unboo sii leynaya dhibaatada kaloo aan qabno kordhinaya ilaa malaaria iyo dabeeca iyo t b c iyo noleenaysa sanadoona ugu darsamaana dhibaatadeeda leedahay meeshan waxaa waa generationa dhumi kara marka dadka waxaa la rabaa in wacyigelinta ay joogto iska noqoto saacadba saacad saacadba saacad sidii hormuud ay yeesho kale in idaacadahana sidoo kale ay yelaan awoodda keliya aan haysano xoogga leh waa awareness inaan bixino iyo maxaa la yiraaha ii sheeg cudurka faafidiisa iyo dadka lala hadlo lala hadlo lala hadlo oo maalinba loo sheegay sida ay wax ku kala gudbayaan ummadii lama xiri karo dadkaana muruqmaal waay qofka
waa gartay ha guriga inta kasoo doorso maalinkaas waxuu soo goosan lahay oo raadinaya Dadka waxaa waaye covid inay u dhintaan iyo inay baahi u dhintaan waxay dooranayaan inay covid u dhintaan marka adeer howsha howl sahlan ma aha runtii wax oo- doctor yaasiin waa mahadsan tahay doctor faatax marka aan dhinaca kale aan eegno dunidu waxay qaadanaysaa inteeda badan in l- dadka ay cudurka ay la noolaadaan oo cudurka lala lala saaxiibo oo ganacsigii iyo isu socodkii iyo waxbarashadii iyo dhammaan la furo iyadoo laga fikiraya dhaqaalaha dadyowga si looga looga cararo in ay timaado saboolnimo ama faqriga uu kordho ka waran haddii marka nidaam noocaas oo kalea ay soomaaliya qaadato oo la furo waxbarashada iyo inta badan hadda ganacsigu waa furan yahay saameyn dhinacee la eg labada dhinac mid togan iyo mid taban
aadaad u mahadsan tahay bulshada dunidu annaga mar walba lamid ma nihin bulshada dunidu way is ilaalinaysaa way kala sikanaysaa een, runtii waxay isticmaalayaan galofisyo marka ay wax isu dhiibayaan een, waxay kala ilaalinayaan kufaca oo kale qofka kufacayo oo kale waxaa laga yaabaa inuu afkii iyo gacantii wixii u dhigo ama tiish waxyaaba noocaas u isticmaalo ama uu ugu dhigo xusulkiisii Een, laakiin annaga ummadda soomaaliyeed in ay taa qaataan aad bay u adag tahay waxaad arkaysaa masaajid laga buuxo oo dhowr qof ay ku dhex qufacayso qufacaasi ma covid ba ma qufac kaloo caadiba you don't know marka waxaad sabosgaraynaysaa covidkii qayb ka mid a inay xgaarsiin isbitaalka eh, dadkaas ku jira oo saasay tahayna dadkii waa isku degan yihiin oo markii salaad sidii caadiga awal loo dukan jiray isgarbiyay isku hayaan marka eh, annaga waa kaga saameyn badnaan doonaa en, eh, dunidu because dunidu waa dad cabsada wa laakiin dadkeenu waa dad aanan cabsanin en, wacyiga cudurkaana u arka oo marka hore waxbarashada in looga kansalo inay tahay ciyaar ciyaar marka eh, saameynta hadda uu cudurka uu noo geystay waxaa isleeyahay amni markaas ay kasii badanaysaa en, iskuulaadku waxaan soo jeedin lahay haddii dib loo furiyo xarumaha waxbarashadu inay shuruuc adag oo ardayda loogu kurgalayo ama tiim madax banaan oo macalimiin iyo arday isugu jiro in ay sameeyaan si loogu kurgalo arday arday u gacan qaadaya haddii la arko ama laba arday oo isku dhawaanaysa haddii la arko si ay u noqoto qodob eh, qofkii sameeyay qalad inuu galay ay caddahay sababtoo ah nolol dhan ama naf dhan ayaa khatar gelayso si taas loo muujiyo waxaan aada u doorbidayaa mar walba waxaan bixiyaa tibiska ama aragtida eh, runtii wax badan ay ku badbaadi karaan marka waxaan isleeyahay in ay muhim tahay mar walba tiim u xilsaaran oo waxaan muujinayo ama tusinayo tiimka meeshaas isugu yimaaday in waxaan because dadkani dad ciqaab ku shaqeeya u ahay maa dad aragti ku shaqeeya soomaalida sida caadiga aan ka warhayn marka taas haddaanan jadwal laga dejinin anaga dunida saanay sameysay aan samayno waxba nooguma hagaagi karaan khatartintaas way kasii badan kartaa waana kasii dhaqaala yarnayo because imkaaniyaadkeenna waa waa tooraysa sidaa doctor yaasin uu ka dhawaajiy oo kale ama aan horey barnaamijyo kale ugu faaqidayn oo kale sababta intuusa dhicin ka hor wasaaradda waxaan kala hadli jiray war hadduu dhaco maxaa qalab iyo agab noo ah sibdaro een, waa markii uu dhacayay cudurka inta hadda aan haysana maanan haysanin hadda laftirkeeda oo cudurka inuu sii kordhaayana runtii imkaaniyaad iyo inaan wax kaloo sii baahannahay ayaan dareemayaa inkastoo loo diyaariyay isbitaal banaadir in lagu kordhin doono Had- laakiin weli waxaan aaminsanahay aniga eh, diyaargarowgu inuu iska yaryahay waayo ummaddu xamar keliya ma joogto sida dhakhtar ka dhawaajiya toraasin oo kale aaway goboladii aaway caas ee magaalooyinka kale waaweynaay m- ra- dadaal intee leegaa loo galay marka in laba xarun oo keliya caasimadda dhameed laga laga laga diyaariyo waxay ka tarjumaysaa in bulshada qeybaheeda kaleento aanan diyaargarow fiican laga sameynin oo xitaa aanan loo diyaarinin diyaarado emergency ah kuwaasoo si degdeg ah uga soo qaadi karo sababta gobol walba inay ku qalabaysa wasaaradda hadday ku adkaato xitaa qofkii positive noqda inay soo wareejisay samayn kartaa marka eh, istaraatiijiyadeenna mar walba wax badan wax badan wax badan baa yaa hoos u dhac badan baa iska jiro eh, aragtida fahamkeenana eh, sidoo kaleeto marka saameyn badan badan oo runtii aan la qiyaasi karin ayuu nagu yeelan karaa sababtoo ah arday kale maqnada isu marxabeynaysa oo xabadka xabadka isu saaraysa oo qaarkood ay isfumiyaan laga yaabo oo waad dareemi kartaa kursi hal kursi iskula fadhiso kursi intuu ka kaco qof kale intuu ku fariisanayo runtii een, waa waa musiibo weynaa ka dhalan karto
ee waa gartay ba waxaan rabaa inaan idin weydiiye labadiinaba oo anaa ku hormaraya ee, doctor yaasiin dhakhaatiirta dunidu waxay isku dayeen inay wax badan oo cudurka lagula tacaali kara ay curiyaan ama ay ka fikiraan haddii hadda ah, dalal badan oo caalamka ah inay isticmaalaan oo kale geed kuleelka ama daawo dhireedka oo kale waxyaaba la mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed doorkooda muxuu yahay ma waxay sugayaan oo keliya dowlad kale waxay soo hindistay ama dhakhaatiir kale waxay soo hindiseen oo dadkooda eh, markii lagu daaweeye kadib la keeno mise waxaa jira maskax intaa ka duwan ama aragti intaa ka dheer
halow haa doctore
adeer waxa kani waa waa waxaan waa cilmi waaye waxaan waa daaweyn waaye ma aha maaragtay denomoniyada sida ameerika looga daaweeyey soomaaliyana waa looga daaweeya waxaa kicin waxgan u yahay marka wax cilmi ku salaysan ayaa la raacaa laakiin daawo dhireed oo waxay tahaba aan la aqoonin inkastoo dee dhankaad arkaysaba halkii kelima halkii daawo nooco ka dhagta antibioticba dhiray ka samaysan tahay kulligeed laakiin wax deejaooyin soo maray waaye way jiraan sida hadda aan u daaweyno cudurkan covidka ah si ka duwan waxyaabo ka duwan inaan isticmaalno way jiraan waana lagu najaxay oo hadda dhimashadiisii waa sii yaraanaysaa dadka isbitaalka waa dhigayo kalsoonidii dadka inkastoo ay maqan tahay dadka waxaa la rabaa kalsoonidaasi inay la yimaado isbitaalka daawax ka soo baxa daawax ka caafimaado maalmabana way sii badanayaan inta cudurka uu ku dhaco isbitaalka saaxatay kasoo baxayso oo ayagoo iska samray inta tagaan soconayo marka ogaar waxaa waxaa lagu daaweynaya wax scientifica waaye ma aha maxaa la yidhaha dhir laguma borooleen karo dadka xayawaan ma aha dadka ma aha laakiin wixii dhab ahoo la yaqaano adiga haddaan dhir ku siiyo adoo binomonia qabo intaan antibiotic ku siin lahaa maxaa dhacaya waa tijaabo unbay noqonaysaa wax ka imaanayana allahu yaclam inaad iska fiyo ana waxaa waaye waa macquul waay laakiin bir iyo maxaa la yidhaha wax ikhtiraacah oo maanta soomaaliya shan laftiinoo cedlaahoo loo taagno biyo aan lahayna ilaa ayaa hadda dadaalka inta la sameeye la furay marka umaleemaayo hadda inaan diyaar u nahnay in bir baarideed iyo wixii iyo runtii wixii daawad hala helo ee faatax aragtidaas mid lamida ma qabtaa mise waa ka duwan tahay
aada umahadsan tahay runtii ee waa sax dhakhtarka qodobadu ku dhawaajiyey laakiin faktaradu iska badan yihiin haddii aan dhinaca kale kasoo galo ee doctor yaasin si fiican u falanqeeyey aadaan u aqaanaa waa nin falanqeynta arrimahan aada ugu xildheer saaxiibana aan nahay marka haddii aan dhinaca kale kasoo galo horta maxaa dhakhaatiirta soomaaliyeed ka xadiday inay cilmi baarisi ay sameeyaan waa su-aal muhiima meesha ku jirto runtii annaga waxaa nagu yar sababta marka cilmi baaris la samaynayo waxaa loo baahan yahay in la haysto industrial ee pharmaceutical companies warshado soo saara daawooyinka waxaa loo baahanayaa experimental ee pharmacology qeybaheeda kala duwanaayo oo ku taqasay daawooyinkii waxaa loo baahanayaa in jeermisyo dad caadi a lagu daweey lagu tijaabiyo maahan dad maaha in lagu tijaabiyo xayawaano lagu tijaabiyo marka hore markii xayawaano lagu tijaabiyo oo cudurkaasi qabo xayawaan ayaa waxaa lagu talaalayaa cudurkaas markii lagu talaalo kadib daawad ayaa lagu tijaabinayaa dhowr daawa boqol xayawaan oo cudurkii lagu tijaabiyey ayaa boqol daawo kale nool loo isticmaalaya oo laislahay amay kala agdh ka agdhow yihiin cudurkan marka boqolkaas inta ugu badan ee soo bogsoota ayaa daawooyinkii haddana mar labaad tartan lagu celinaya mar saddexaad mar afaraad mar shanaad borses aada u dheer ay qaadanaysaa ilaa marka dambe laba gruup waaweyn inta loo kala saaro la badiyo jerms xayawaanaadkii lagu tijaabinayay xaya- kadibna la dhaho natiijadan boqol xayawaana lagu tijaabiyey boqolkii xayawaana daawadani weli successful ay noqoto dhammaantood ay ka wada kaceen marka borses aada u badan oo kharash u baahan oo kadib ilaa marka dambe heer inta la gaaro dad marka lagu tijaabinayo dadkaas waa inuu dawladda magdhaweeda ay bixiso kasaxa qofka ani aan tasti ku samaynayo tastigaas inuu zero noqdaa laga yaaba qofkaas uu dhinto marka waa inay dawladda ay magdhawey ay bixiso marka waxaa diidaayo ma jirto system horumarineed cilmi baariseed waxaana xaq u leh amood ama awood u leh oo samayn karto wasaaradda wasaaraddina waxaad umalaysaa arrintaasi inaysan hadda aysan ka bixi karin laakiin hadday isku dayo samayso oo wadamo kale ay la gaashato waxaan isleeyahay ama xal laga heli karaa sababto maanta wasaaradda way u fududahay inay warqad inta qorto ay dhahdo waddanka shiinaan lagu qaado soddon dhakhaatiir oo ka qayb qaadato cilmi baarisyadiina soddonkaas dhakhaatiir cudurro kale markay dhacaan haddana waddan kale inta loo diro la dhaho haddana waddan kale marka mustaqbalka waxaa la hiigsan karaa in dhakhaatiirtaasi hababka kala duwan ee cilmiga cilmi baarisyada iyo tijaabooyinka daawooyinka iyo cudurrada cusub loo sameeyo inay mustaqbalka ayaga ay ku dhiiran kareen ay dhihi kareen maada hebel waddan hebel ha naga saacido waddan hebel maada hebel ha naga saacido waddan hebel nabashadaas naga saacido sanballo inta la qaado in isla xaggaba lagu tijaabin karin marka adeer bajet badan ay u baahan tahay wax oo iska samay ma ahan marka dhinaca caafimaadkuna tala raac weeye because of wixii lasoo sameeyey experimental because of caafimaadka waa evidence based wax cad oo laguma baad samayn kartaa ma ahane ee mala iyo lacala iyo midna ma samayn karti waa inaad guideline raacayso standard ah damaanad uu kuu qaadayo guideline-ka ama systemka aada raacayso in waxaan iyo waxaan laysu isticmaalo mararka qaarna adoo sidii u isticmaalay ay qofkii lasgaroobi karaa ama dhiman karaa dhimasho lama didalo laakiin in adigan wey sax ama waddo sax aada marto marka ma haysano warshadii ma haysano maadooyinkaan isku dadari lahayn ma haysano marka adeer maxaa dhakhaatiirta maxay samayn karaan marka wasaaraddii arrintaas ka xilqaan iska samayn lahaydna hadda waxay ka badan laadahay oo duruufteeda aan ka war haynaa in ay la tacaasho cudurkii weliba hab aan weli awooddeeda dhameen ay oola tacaalayso marka adeer duruufaha wadanka ka jiro iyo fahamka aan lagu baraarugsanayn habkee cilmi baaris loo samayn karaa ayaa isleeyahay amay amay culeys ay nagu tahay laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in layska gaari doono haddii la dhiirigeliyo dadkeena hal abuur kale sida barnaamijka hadda maxamed cadaawo uu sameeyo o kaleenti iyo oo runtii mechanical engineering kale inta loo sii diro habkii usii horumarin lahaa la sameey hadda markaas dad badan oo hal abuura wadanka joogo dhiirigeli loo sameyn laha ama dibadda loo diri laha ama xafiis badan oo xitaa hal abuurada in la sameeyo wax ani aan soo kordhiyey maanta xafiis inta geeyo aan ku bi ragga waxay ku tartami lahayn inay wax soo saaraan marka la dhaho konton dhalinyara waxay u diiwaan gashan tahay wax soo saarka iyo hal abuurka marka hal abuurkaasaa lagu tartami lahaa nin walba dunidu daba jiri lahay marka duruufahaasaa noo diidaayo aadaa inaan mahadsantaha soo saarno xag cilmi ahaan marka la dhaho ee aada u mahadsantihiin ee doctor yaasiin iyo doctor faatax oo barnaamijka ee faaqidaada wararka ee nagala qayb qaatay oo falanqeynayay ee dad badan oo soomaalida dhegaysanayana aan jeclahay inay ka faa'iidaysteen aragtida dhakhaatiirta ay xambaarsan yihiin gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay intaan barnaamijka ayna soo gabagabeyn ee cabdikariin ogosiis caalamka ee covid 19 kiisaskii ugu dambeeyey waa mahadsantaha shir marko raalli ahaada Een, kiisaska ugu dambeeya caalamka guud ahaan waxaa la sheegayaa inay gaareen afar milyan afar boqol iyo laba iyo afartan kun iyo laba boqol oo kun oo kiis ayaa weli taagan Een, tirada dhimashada la sheegayo waxa waaye saddex boqol iyo s- saddex boqol iyo saddex mil- saddex boqol iyo saddex saddex boqol iyo saddex eh, saddex boqol iyo saddex kun toddoba boqol iyo afar iyo toban Een, kiisaska guud ahaan een, africa haddii aanu eegno lix boq- lixda lix kun ayaa africa ah kiisaska ee, cudurkaasi oo weli taagan oo weli baaritaan ku socda Een, lixdan iyo lix kun shan boqol iyo kow iyo lixdan Een, kiisaska kale ee dhimashada ayaa waxaa la sheegayaa in africa ay gaartay laba kun iyo kow iyo toban Een, tirada ugu badan ee dhimashada waxay ka dhacaysaa waqooyiga america oo markaasi la sheegay hal milyan afar boqol kow iyo sagaashan kun sideed boqol iyo kow iyo sagaashan kiis ayaa taagan maraykanka Een, kow iyo sagaashan kun ayay dhimashadu maraysaa afar boqol iyo saddex iyo labaatan ayaa guud ahaan dhimashada maraysaa Een, sidoo kale waxaa jira shir, shir ay wa- qa- qa- qaateen een, qoladan een, dawlihii caafimaadka adduunka oo markaasi looga hadlayo sidee oo baarayaasha ay u heli lahaayeen xaaladaha degdega een, cudurkan si loogu heli lahaa daawooyin iyo waxyaabo noocaas shalay ayuuna shirkaas dhacay shir marka ee aada waa mahadsan tahay cabdikariin ogosiis ayuu ahaa oo kiisaskii ugu dambeeyay caalamka ee cudurka covid 19 oo cudur safmareena dunidana saameyn xoogan ku yeeshay dhinaca isu socodka dhaqaalaha waxbarashada iyo nolosha dadka dunidaba ku nool intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa soo saaray mukhtaar citima cadde intaa kan midka xiga aynu dib u kulmi doono aniga mo- iyo maxamuud siido waxdi kaga tegaynaa ammaana allah
mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa maatiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoon